بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه أستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Een, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal waxaan soo wadnay siiradii suubanayd ee nebigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo taariikh nololeedkiisa waxaynoo joogtay gaar ahaan markii muslimiintu ay furteen een, magaalada maka fatxu maka markii uu dhacay oo ay muslimiintu aada u guulaysteen oo ayna furteen meel ay in badan ku naaloonayeen inay furtaan Een, furashadaa kadib waxaynu arki doonaa in dhammaan carabtii deganeed jasiiradda carabeed ay u hoggaansantay rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam Een, waxayna ku noqotay furashada la furtay carabtii dhirbaxa kulul marka way iswada dhiibeen dhammaantood marka laga reebo qabaa-ilo isu arkaya inay awood ay leeyihiin oo awood ay isbideen tusaale ahaan sida qabaa'ilkii hawazan hawaasin qabiilkii la odhan jiray iyo qabaa'ilkii kale reer taqiif ee deganaa daa'if daa'ifna waa magaalo ma- maka wax yar u jirta Een, qabaa'ilada halkaa deganaa oo way is urursadeen jilibyo ka kooban oo ay ka mid ahaayeen ee, qabaa'ilkii la odhan jiray nasri iyo jushum iyo sacad ibni bakr oo dhammaantood ka tirsan qabiilkii weynaa ee la odhan jiray qays caylaan waxa ay dooneen markaan in ay muslimiinta ka hortagaan inay isdhiibaanna way diideen Een, weerar inay muslimiinta ku qaadanayay dooneen inay isu dhiibaan muslimiintana way diideen Een, ninkii la odhan jiray malik ibni cawf ee hogaamiyaha u ahaa ayaa wuxuu soo ururiyey Een, xoolahoodii oo dhan dadka kan qabaa-iladoo dhan xoolahoodii buu ka keenay waxay xoolo lahaayeen dumarkoodii caruurtoodii waxayna degeen waadi ama tog la dhaho awtaas oo ku yaalay meeshii ay degi jirtay qabaa'ilkii reer een, hawaasin marka waxaa la socday een, qabaa'ilkan oday shiikh ah oday yacni aada u gaboobay oo laga yaabo inuu indhabeelay odayga kan oo yaqaana dagaalka iyo sida dagaalada loo galo khibrad badan leh ayaa wuxuu ku yidhi ninkii la odhan jiray malik ibni cawf ee hogaaminayay ee qabaa-iladan doonayay inay moxamed kusoo qaadaan weerarka ayaa wuxuu yihi war meeshan aynu degnay togankani waayo markaasaa la yidhi waa awtaas wuxuu yidhi haddaa waa maxay waxaan aan maqlayo Een, yacni xoolahan cidoodii aan maqlaayo dumarkan aan maqlayo codkoodii iyo oohintii caruurta aan maqlaayo waxay dhaheen ninkii maalik la odhan jiray ayaa soo ururiyey caruurtii iyo dumarkii iyo xoolihiiba halkan keenay Een, waa u yeedhay maalico waxaa la yidhi maalico maxaad sidan u samaysay wuxuu dhahay waxaan doonay in ay raggu aada u dagaalamaan si aanay u ogaadaan meel loo noqda in aanay jirin aan ahayn dagaalkaas oo keliya oo ragga iska celiyaan haddii kale caruurtoodii iyo xoolahoodii iyo dumarkoodii ay bannaanka yaallaan wuxuu yihi war si fiican umaydaan fa- fakerine Een, raggu haddii ay la jabiyo maanta wax u hadhayaa ma jiro ninka carara deg haweenkiisiina sabyi bay noqon waa la qafaalan isaga iyo caruurtiisii xoolihiisiina waa la qaadan laa xawla walaa quwata illa billah marka sidatan fikrad kale uu soo jeediyeyna caruurtii iyo haweenkii meesheedii lagu celiya waana diiday ninkii maalik loo odhan jiray ra'yigii iyo aragtidii odaygii weynaa Een, maalintii ee lixaad ee bishii shawaal sanadkii sideedaad ee hijriga yacni sagaal iyo toban casho kadib nebigu markuu joogay magaalada maka oo bishuna ay tahay een, lix shawaal bishii sideedaad ee hijrada ayuu nebigu kasoo baxay magaaladii maka oo wuxuu yimi toga kan xunayn la dhaho Een, togan markuu yimi wuxuu maqlay markaa nebigu is-urursiga is urursadeen qabaa-iladan hawaasin iyo thaqiif marka een, ciidan buu lasoo baxay rasuulku sala allahu calayhi wasalam Een, waxaa nebiga soo raacay ciidamo gaadhaya laba iyo toban kun oo muslimiina subxaana allah toban kun waxay ahaayeen saxaabadii markii horeba la socotay ee maka furtay laba kunna waxay ahaayeen dadkii maka deganaa ee ku qancay inay dagaalka la galaan oo ay maciisa ka dagaalamaan nebiga sala allahu calayhi wasalam oo badankoodu ay yihiin kuwo xadiidul cahdiya yacni iminka uun soo islaamay Een, waa soo baxay marka nebigu sala allahu calayhi wasalam mid ka mid ah saxaabadiisii ayaa buur istaagay markaas wuxuu arkay qabaa'ilkii hawaasin oo ay ag joogaan xoolahoodii iyo mayeedhaan waxay lahaayeen oo dhan iyo xoolahoodii oo dhan ay meesha joogaan iyo dumarkii iyo carruurtii markaasuu nebiga u sheego rasuulkuna intuu dhow la cadeeyey buu yidhi waxa weeye waxaasoo dhani waa haniimo ay qaniimaysanayaan maga muslimiintu beritolen insha allah muslimiintii markii ay arkeen tiradan aadka u tirada badanee dee laba iyo tobanka kun iyo dheeraadka ah ayaa waxay dhaheen lan nuqlaba alyawma bicadad maanta tiro laynaguma jebinay subxaan allah yani noucan maa kibir baa galay waay waagii hore waxay isku dhaheen oo shaydaanku naftooda ugu sheekay maraad kun ahaydeen maraad laba kun iyo saddex kun ahaydeen ayaad ka roonaateen gaalada bal ka warrama maanta laba iyo toban kun baa tiidin idinka ayaa ka tira badan cadowgiina subxaan allah marka waxay dhaheen maanta nalama jebinayo tira ahaan nalaguma jebinayo arrintaasna waxay aada u dhibtay rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam waayo wuxuu oga cawaaqib xumada ka dhalan karta kelmadahaas iyo weedhahaas dembiga ah ciidamadii markii ay degeen toggii xunayn la odhan jiray ayaa waxay yimaadeen ninkii malik la odhan jiray ee hogaaminayay dhanka kale cadowga hogaamina oo uga soo horreeyey toggii uga soo horreeyey marka wuxuu geliyey ninkii la odhan jiray malik ciidamadiisii goor habeen ah buu keenay waadiga kan deetana wuxuu sameeyey kamiin kamiino fara badan kamiinku waa dabin ama macnaha waa wax loogu talagalay si cadowga cadowgaaga aada si kadis ah aada ugu duushid marka waxay galeen waddooyinka iyo jidadka kuwa yaryar buuraha dhexdooda meelaha ay adag tahay in la galo gudadka dhammaan meelihii ciidan uu ku dhuuman karayo oo dhan ciidamadii cadowgu way ku dhuunteen wuxuuna faray markay muslimiintu toga kan ay saa usoo marayaan togan xunayn la dhaho markay marayaan inay hal mar sida hal nin oo keliya ay ugu duulaan oo deetana halkaa ay muslimiintu ku jabaan oo ku cararaan marka mawaaqiicdii waxaa kusoo horreeyey nimankii reer hawaasina qabaa'ilkii kasoo jeeday nabigeena sala allahu calayhi wasalam habeenkii markii ay ahayd gaar ahaan saqdii dhexe nebigu sala allahu calayhi wasalam ciidankiisii ayuu diyaariyey waana booriye wuxuuna raayooyinkii iyo calamaantii iyo dadkii madaxda noqonayay buu dadkii u qaybiyey subaxii markii la gaadhayna waxa uu faray inay waadig iyo togi galaan mana oga kamiinka loo dhigay iyo dabinada iyo godadka iyo waxyaalaha sugaya muslimiintu may ogeyn markii ay saa u mareen waadigii iyo togii ayaa hal mar fallaadhihii iyo warmihii lagu soo tuurayo leebabkii oo sida roobka ayay u degday dabadeedna muslimiintii waxay noqdeen inay dib u noqdaan oo ibixi oo ibixi ay noqoto oo nin walba meel uu cararo uu firdhado subxaan allah marka muslimiintii badankoodii maadaama aanay ahayn badankoodu aanay ahayn dad nebiga lasoo dagaalama ama khibrad dagaal oo nebiga maciisa ka dagaalama oo ay yihiin badankoodu dad iminka uun soo islaama way wada firdhadeen badankoodu nebigu sala allahu calayhi wasalam dhanka midig buu taagnaa isagoo leh halumuu ilaya ayuhannaas war dad yahow dhankayga kaalaya anaa rasuulullah ana moxamed ibnu cabdillah aniga ayaa ah rasuulkii ilaahay aniga ayaa ah moxamed ibnu cabdillaah u fiirsada markaa geesinimada rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam gebigeesaba nebiga xilligaa waxaa la joogay markuu sida tan uu u dhawaaqayo ee uu saxaabadiisii u yeedhayo dad yar baa la joogay oo ka mid a muhaajiriintiisii saxaabadii muhaajiriinta iyo in yaroo ka mid a ahlulbeyt waxaana muuqatay geesinimadii nebiga sala allahu calayhi wasalam dabadeedna intuu faraskiishii fuulay ayuu haddana ku dhawaaqo wuxuu yihi ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmutalib aniga weeye ka nebiga ah beenna ma aho nebi baan ahay buu yidhi aniga weeye wiilkii cabdimutalib uu dhalay abaa sufyaan radi allahu canhu oo dhowaan isaguna soo islaamay oo fatxu maka kusoo islaamay ayaa hayay hogaanka baqashii iyo faraskii uu saarnaa nebigeenu sala allahu calayhi wasalam markaasuu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ilaahay baryaayo uu lahaa allahuma anzil nasrak ilaahayo waxaad noo soo dejisaa guushaada wuxuuna faray nebigu cabaas ibni cabdilmutalib oo ehelkiisa ka mid ahaa nin aada u cod dheerna ahaa inuu dhawaaqo oo ay ku dhawaaqo ciidamada muslimiinta u dhawaaqo idhahda halkan kaaleya bal u fiirsada markaa geesinimada nebigeena sala allahu calayhi wasalam ciidamadii gaaladu iyo cadowgu halkanay taagan yihin waxaa jooga meeshuna waa dhowr qof aan dhowr iyo toban ba gaadhaynin dadkii kale waa firdhadeen oo waa ordeen haddana waa qaylinayaa oo waa dhawaaqayaa wuxuu leeyahy aniga weeye ka nebiga ah aniga weeye moxamed ibni cabdillaah war halumuu ilaya yaa muslimiin marka waa dhawaaqay cabbaas oo wuxuu ihi kaalaya deetana markiiba waxaa soo caray boqol saxaabadii ka mida baa yimi wayna dagaalameen haddana dacwaddii iyo yeedhamadii waxay gaadhay saxaabadii kale ansaarta ayagina way yimaadeen ilaa badankoodii muslimiintii dib ay usoo noqdeen dabadeedna rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu soo xantoobsaday xantoobyo ciid ah ayuu soo qaaday markaasuu ku tuuray qoomkii mid ka mid ah gaaladii halkaa joogtay nebiga la dagaalamaysay ma jirto mid walba isha ayay ka gashay subxaana allah wejigay kaga wada dhacday xantoobyadaasi marka isha kaga dhacday waxay isu bedeshay markaa weerarkii ay gaaladu soo qaadaysay ama nimankii carbeed ee halkaa joogay hawaasin iyo reer thaqiif waxay isu bedesay jab oo muslimiintii dib bay usoo noqdeen oo dagaal adag ayaa la galay reer thaqiif oo keliya ayaa toddobaatan laga dilay subxaana allah muslimiintina waxa ay gacanta ku dhigeen xoolahoodii iyo iyo dadkii caruurtii iyo dumarkii ay ka qafaasheen oo maxaabiis bay u noqdeen subxaana allah waana aayaadka qur-aanka ahi wallahi nagu tilmaamayo sida ay muslimiintu maalinta tan ayaga lafdigoodu intaanay dib usoo noqonin dhibtii loo geystay wallahi naga tilmaam wayowma xunaynin id acjabatkum kahratukum falam tugni cankum shay-a wadaaqat calaykum alardu bima raxubat huma wallaytum mudbiriin ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ألا وحليه واحد حستا مالنتي حنين مركيدين عجب جليسي فربدنانتين ولا بقي طبعا كنوني نمبان فلم تغني عنكم شيئا فربدنانتي يتردي وحبوا إيدين تريويد بو يري الله وضاقت عليكم الأرض بما رحبت دولكنا وايد كعريريوب ثم وليتم مدبرين مركزات شيستين إذن كذبوا النقانا يدبر شيدناي ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين مركز النبي إلهي كسودة شيء دقناش كسودة شيء رسول كيسي مؤمنين تي وأنزل جنودا لم تروها وحكلوا سودجي عيدما أيضا إذنكو أركين وعذب الذين كفروا حون عذبي وعذابي dadkii gaaloobay wadalika jazaa-u lkaafiriin waana taa abaalka ay mudanayaan gaaladu marka allah baa subxaanahu wa tacaala soo dhex galay oo muslimiintii ka badbaadiyey dhibtii faraha badnayd ee nimankaas qabaa'ilkii hawaasin iyo thaqiif ay u geysteen dabadeedna markay soo noqdeen way jebiyeen markii la jebiyey way firdhadeen markaa qabaa'iladii qole waxay u carartay meeshii nakhla la odhan jiray ee aan soo sheegaynay waxaa ku yaalay sanamkii cuso la odhan jiray ee uu khaalid ibn waliid u burburiyey qol halkaasay u firdhatay kuwo kalena awtaas bay u firdhatay waadigii aanu joognay magaalo kaloo agteeda ah bay u firdhatay kuwii ugu badnaana waxay u firdhadeen daa'if marka labadii nakhla iyo awtaas sariyaad buu nebigu uu diray ko ciidankiisa qayb ka mida buu dira wuxuu ihi kuwa eriyada oo ka daba taga qaybtii weyneyd meeshay u firdhatee daa'if ahaydna nebiga iyo ciidankii kale ayaa tegay dadkana kuwii waxay galeen daa'if nebiguna xisaar ayuu ku qabtay oo xisaarkaas go-doon ayuu ku hayay muddo lagu qiyaaso afartan casho marka aada loo badiyo afartan casho qolyo kalena ay dhahaan maya dhowr iyo toban casho dhowr iyo toban casho ayay ahayd inta xisaarkaasi ay muslimiintu ay ku hayeen oo aada ba go-doon lagu hayay muslimiintu markaa waxay isticmaaleen manjaniiq bahalkii uu tuurayay gidaaradii loogu talagalayo dhufasida in lagu burburiyo dabaabaad bay isticmaaleen laakiin nimanka cadow cadowgii muslimiinta markaasi dee reer thaqiif daa'if degana niman xariana dhufaysidoodu ay adag adag tahay bay ahayd waxay adeegsanayeen markaa biro xadiid ah oo dab ula socdo markaa dabaabaadkaas looxyada ka samaysan markay isnaadaan muslimiintu ku gala birahaas kulul ayay kusoo tuurayeen deetana wuu gobanaya deetana dad muslimiintu dib ay usoo noqonaysa markuu xisaarkiiyo go-doonkii uu dheeraaday ayuu meeshiina la geli kari waayey ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam iskaga soo noqday nimankii reer daa'if dabadeedna waxay dhaheen muslimiintii yaa rasuula allah nimankan dhibtoodaa bay nagu badatay mad habaartid markaasuu wuxuu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam intuu gacmaha sare u taagay allaahuma ahdi thaqiif ilaahayow soo hanuuni reer thaqiif reer thaqiifkan ay leeyihiin saxaabadu habaar nebigu waaba u duceeyo wuxuu hi ilaahayow soo hanuuni muslimiintuna waxa ay haniimaysteen nimankii reer hawaasin iyo wixii ay ka tageen iyo reer thaqiif iyo wixii ay ka tageen oo dhan haniimay noqotay xoolahoodii wayna sabyi bay sameeyeenoo dad wixii ay arkeen dadkii aan la dili karaynayna way soo qafaasheen meeshina way iskaga yimaadeen nebigu sala allahu calayhi wasalam dhowr iyo toban casho ayuu sugayay qabaa'ilkii reer hawaasin ee xoolaha laga soo haniimaystay si haddii ay usoo noqdaan iyagoo oo muslimay oo islaamka qaatay uu ugu celiyo xoolahoodii iyo dadkii laga soo qafaashay laakiin way iman waayeen markii ay iman waayeen nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu xoolihii u qaybiyey dadkii mu'allafati quluubihim yacni dadkii qalbigooda lasoo jiidanayay si ay u islaamaan marka xoolihii buu nebigu qaybiyey abaa sufyaan ibnu xarb wuxuu siiyey afartan wiqyadooda dahaba iyo boqol hala dabadeedna wuxuu yihi wiilkaygii yaziid wiilkaygii zayd baa hadhay waxaa la siiyey isna intii la siiyey aabihii oo kale wuxuu haddana yidhi wiilkaygii mucaawiya jooga isna waxaa la siiyey intii aabihii la siiyey oo kale subxaan allah haddana xakiim ibnu xisaam ayuu nebigu siiyey boqol halaad markaasuu haddana nebiga wax kale mar kale weydiistay markaasuu haddana boqol kale la siiyey laa ilaaha ila allah safwaan ibnu ubaya aynu kasoo sheekeynay wuxuu yihi nebigu waa kii ku lahaa waxaad isiisaa laba bilood aan kasoo tashaday inaan islaamo nebigu kulahaa afar bilood ban waan ku siiyey oo ka mid ahaa madaxdii reer qureysheed oo dagaalkana kasoo qayb galay muslim muu ahayn markuu kasoo qayb galay laakiin wuxuu ku jiray dhowrkii bilood ee nebigu uu qabtay isna markuu meeshii yimi ayuu boqol halaad nebigu siiyey sala allahu calayhi wasalam markaasuu haddana boqol kale siiye markaasuu haddana boqol kale siiyey subxaan allah waana arrinta keentay inuu soo islaamoba markii dambe rag badan oo reer qureysheed ka mida mu'allafati quluubihim ah dadkii qalbigooda lasoo jiidanaya la doonaya inay islaamaan ayuu nebigu markaa xoolo badan uu siiyey qolyo wuxuu siiye boqol boqol qolyo wuxuu siiye konton konton boqolyo wuxuu siiye afartan afartan xoolihii meesha yaalla buu wada qaybiya ilaa ay shaacday oo dadkii ay ku dhex faaftay inay dhahaan muxamed ina muxamedan maa yaksha min laa yakhsha min alfaqr muxamed kama cabsanayo faqriba subxaan allah dabadeedna acraabtii reer baadiyihii oo xoolo doonaya ayaa nebigii ilaahay sala allahu calayhi wasalam kusoo booday oo geed bay ku qabteen oo waxay dhaheen xoolanasi muxamedow xoolanasi muxamedow oo markay ku urureen dhammaantood ayay xataa ka tuureen go-i uu sitay nabigeenu sala allahu calayhi wasalam markaasuu rasuulku lahaa ayuhannaas rudduu calaya ridaay war dad yahow go-ayga ii soo celiya allaan ku dhaartay haddiian xoola hayo waa idiin qaybin lahaaye nebigu markuu u qaybiyey xoolihii acroobtii iyo dadkii ka yimi quraysh ee axaadiidul cahdiga ahaa ee dhowaan diinta islaamka soo galay ayaa waxay arrintaasi cadho gelisay saxaabadii kale ansaarta oo ayaga aan wax haniimo ah aan la siinin markaa waxay isku dhaheen rasuulkii ilaahay sala allahu calay wasalam wuxuu haniimadiisii iyo qoomkiisii yacnii dadkii ay isku qolada ahaayeen ee reer qureysheed ee reer maka ayuu xoolihiisii annakana waxbana lama siinin dabadeedna waxay soo direen hogaamiyahoodii sacad ibnu cibaada markaasuu u yimi rasuulka wuxuu uhi yaa rasuula allah ansaari waxay leedahay hadalka nooca iyo noocaasa deetana nebigu wuxuu ku yihi saacadow adiguna maad ku waafaqsantay wuxuu yihi aniguna ehelkayga iyo qoladeedun baan ka mid ah oo qodobka noocaas ah iyo haniimadii waxbana laga siin waayey waanu ka cadhaysanahay buu yihi nebigu wuxuu yihi isugu yeedh saxaabada ansaarta dabadeedna waa la ysugu yeedhay markaasuu nebigu u khudbadeeyey wuxuuna ilaahay buu ammaanay oo u mahadiyey isaguna waa isku salliyay sala allahu calayhi wasalam markaasuu wuxuu dhahay dhagaysta reer ansaareeday waxay iga kiin soo gaadhay arrin aad tidhaahdeen iyo cadho aad ii cadhooteen miyaanan anigu idin imanin buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam idinka oo baadi ah oo deetna ilaahay idigu igu kiin hanuunin miyaanan idin imanin idinka oo faqri ah oo ilaahay idinku ka qaniyeysiinin oo idinkoo col ah oo islaynaya oo xarbu bacaad iyo aws iyo khasraj hadh iyo habeen dagaal baa dhex taagnaa markaan idin imi sow ilaahay qalbiyadiinii muu isu kinkeenin waxay dhaheen haa rasuulka ilaahayow markaase wuxuu dhahay markaa nebigu sala allah alay wasalam idinkuna maydan ii jawaabaynin oo maxaan ku jawaabnaa bay dhaheen wuxuu yidhi markaa rasuulku haddaad tidhaahdaan allan ku dhaarta haddaad tidhaahdaan waxaad noo timi adigu adigoo lagu eryanayo markaasaanu ku hoynay adigooo dadkii ay kusoo beeniyeen baad noo timi markaasaanu ku rumaynay adiga oo aan waxba haynin ayaad noo timi markaasaanu wax ku siinay haddaad arrinka saad tidhaahdaanna run baad sheegaysaan buu yihi saxaabadii ansaareede ma waxaad ka cadhooteen buu yihi nebigu sala allahu calayhi wasalam lucaaca min addunya waxoogaa yaroo xoolo yaroo adduunyo ah oo aan ugu talagalay inaan qalbiyada dadka inaan kusoo jiito si ay u islaamaan idinkana islaamnimadiinii baan idiin wakiishay ma arrintaasaad ka xanaaqdeen miyaydaan raalli ku noqonin buu yihi nebigu sala allahu calayhi wasalam inay dadku qaataan xoolaha yar iyo waxoogaagan xoolaha ah inay qaataan idinkuna aada la noqotaan rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam markaasay qoomkii ooyeen oo waxay dhaheen radinaa radinaa birasuuliillah rasuulkii ilaahay baanu raalli ku noqonay rasuulkii ilaahay baanu raalli ku noqonay hanaa-imtii iyo wixii lasoo haniimaystay xoolihii markii la qeybiye kadib ayaa wafdi ka socda qabaa-ilkii hawaasin ayaa yimi ayagoo soo muslimay afar iyo toban nin bay wafdi ahaan usoo direen oo uu hogaaminayo nin lo odhan jiray zuhayr ibnu sardi uuna ku jiro nin xaggan ridaacada xagga naasnuujinta nebiga adeer uga ahaa oo la odhan jiray abuburqon markaa waxay weydiisteen nebiga markay u yimaadeen nimankan waa nimankii dagaalka la galay rasuulka laakiin way islaameen iminka oo weysi soo dhiibeen markaa waxay dhaheen waxaan rabnaa rasuulka ilaahayow xoolihiina laga soo qaatay iyo sabyigayagii yacni dadkiina lagasoo maxaabiista ahaa haween iyo caruur wixiina laga soo qabtayna waan rabnaa wuxuu dhahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam war xoolihii waan qaybiyeye keebaad jeceshihiidin ma inaan xoolaha idin siiyo mise inaan caruurtii iyo dumarkii idiin soo celiyo waxay dhaheen xoolaha ma barbardhigi karino caruurta iyada iyo dumarkayga ma barbardhigi karino xoole caruurtii iyo dumarka noo soo celi wuxuu dhahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam salaada duhur baan tukanayna marka la tukado kadib istaaga oo waxaad tidhaahdaan inaa nastashfacu lirasuuliillah wanastashfacu bilmuuminiina ilaa rasuuliillah an yarudda ilayna sabyana waxaan ka shafaaco dalbaynaa rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam macnaa waxaan weydiisanaynaa rasuulka ilaahi iyo muuminiintaba in ay noo soo celiyaan sabyigayagii yacni dadkii maxaabiista noqday la qafaashiina loo soo celiyo markii salaadii duhur la gaadhay ayay nimankii kaceen sidii uu nebigu faray bay dhaheen markii ay dhaheen saxaabadiina ay wada maqashay ayuu rasuulka ilaahay yidhi aniga wixii igu soo hagaagay iyo wixii kusoo hagaagay reer bani cabdilmutalib aniga wayga kakan oo waan soo celiyay deetana nebigu wuxuu weydiiyey dadkii kale in ay soo celiyaan deetana saxaabadii muhaajiriinta hadiyagiina sabyigii iyo wixii la qafaashay haween iyo caruur ahaa ee addoommada noqonayay way u soo celiyeen ansaartiina sidiioo kale sameeyeen laakiin qabaa-iladii kale ee dhowaan soo islaamay ee islaamnimadu ay ku dhowdahay way diideen tusaale ahaan ninkii la odhan jiray aqrac ibnu xaabis iyo qoomkiisii way diideen waxa dhi anigu soo celin maayo cuyayna ibnu xusnina waa diiday wuxuu dhi anigu soo celin maayo subxaan allah cabaas ibnu mardaasna waa diiday laakiin isaga ciddii uu la socday isku qolada ahaayeen oo reer banu saliim ahaa ayaa ayaa dhahay annagu waanu soo celinaynaa rasuulkii ilaahayo isaguna madax buu qabiilka u ahay markaasuu hi waad igu hoojiseen meesha subxaan allah rasuulkiiba haddaba hadlay oo wuxuu ihi war nimanka kani waxaynoo yimaadeen ayagoo muslimiina oo islaamnimada qaatay ee ciddii iminkaba jecel inay dumarkaa iyo caruurtaa sabyi ahaan u haysto sameeya haddii aad jeceshihidiin inaad usoo celisaan walaaladiina muslimiinta ahna waad sameyn kartaan ciddii nebiguna wuxuu u ballan qaaday marka kan haddii ay khaniimo kala timaado wax badan baan idinka siin doonaa buu nebigu u ballan qaaday likulli fariidatin sita faraa'id buu yidhi marka khaniimooyinka la qaybiyo qeyb weyn oo laxaadla baan idin siinayaa buu yidhi haddaad sii daysaan dadkan sabyiga ah rasuulku sala allahu calay wasalam dabeetana way aqbaleenoo badankoodii way sii daayeen dadkii sabyiga ahaa ee maxaabiista ahaa ee dagaalka laga soo qabtay nimankiina way la noqdeen dumarkoodii iyo iyo caruurtiiba markii uu nebigu hanaa-imta uu bixiyey sabyigiina iyo dadkii maxaabiista ahaana wuu u celiyey qabaailadii iyo dadkii soo islaamay ee laga soo qafaashay markii hore loo celiyey ayuu nebigu sala allahu calayh wasalam cumro kale ayuu cumraystay oo magaaladii makuu tego waa soo cumraystay kadibna magaaladii madiine ayuu ku noqday magaalada makana wuxuu madax uga sii dhigay ilaa iminka islaamka ka talinayee citaab ibnu usayd waa ninkii aynu kasoo sheekeynaynay inuu ku islaamay mucjisada isaga iyo abasufyaan iyo ninkii kale xarit ibnu hashim la odhan jiray ay kacbada hoostiisa fadhiisteene kelmadaha isweydaarsanayeen ee nebigu sala allahu calay wasalam uga waramay markii dambe wixii ay ku waramayeen isna waa islaamay deetana iminka waxaa looga dhigayba madax waaliga muslimiinta u fadhiyo magaalada maka nebigu sala allahu calayhi wasalam markii uu ku noqday magaalada madiinaba isla markiiba wuxuu diray dadkii rumeeyey dadkii rumeeyey buu u diray cid diinta barta iyo qabaa-iladii si ay usoo islaamaan kuwii aan islaamin kuwii islaamayna diinta loo baro marka qabi wuu diray dad buu u diray cuyayna ibnu xusni wuxuu u diray reer bani taym tusaale ahaan yaziid ibn alxusein wuxuu diray aslam iyo khafaar reer bani reer bani khafaar buu u diray marka dad badan ayuu nebigu diray sala allahu calay wasalam markuu madiine yimiba oo uu u diray dadkii rumeeyey sidoo kale magaalada madiine waxaa yimi wufuud fara badan oo doonayay inay islaamaan waa carabtii jasiiradii carabeedba markay aragtay awooddii muslimiinta iyo in magaaladii maka la furtay iyo in ciidanka muslimiinka aan la jabininba markaas ayay soo islaameen badankoodii sidoo kale rasuulku sala allahu calay wasalam saraayaat duulaano ayuu diray tusaale ahaan duulaankii uu hogaaminayay caliy bni abi taalib radia allahu canhu iyo boqol iyo konton fardafuule oo la socday si ay usoo dumiyaan sanam ku yaalay meesha la dhahdo day oo dhulka sham agteeda markaas sanamka inuu soo dumiyaa loo diray wayna tageen wayna soo dumiyeen markay sanamkii dumiyeen ayay soo qafaasheen ama soo maxaabiisteen ciddii ka hortimi waxaana ka mid ahaa dadkii sabyiga galay cadiy ibnu xaatim ada-iy gabadhay walaala yihiin oo xaatim xaatim ada-iy waa ninkii deeqsiga ahaa carabba ninka ugu deeqsiisan ahaa akram min xaatim la odhan jiray ninkaas wiil uu dhalay baa madax u ahaa oo cadiy ibnu xaatim la odhan jiray marka ninkaasi qabiilkiisa o dhan madax buu ahaa maadaama aabahood uu boqor u ahaa dabadeedna markii ciidankani uu soo galay cali bn abi aalib iyo ciidankiisi ay soo galay ayuu cadiyi uu baxsaday oo uu orday dabadeedna waxaa lasoo qabtay walaashii oo sabyi bay noqotay nebiga loo keenay markaa sala allahu caleyhi wasalam waxay tihi markaa gabadhii ay walaalaha ahaayeen cadiy muxamedow dhegayso aniga waxay dhalay nin aada u caana oo sifooyin wanaagsan carabtu ay ku taqaano waa xaatim adaa-iy ee iska kaysiidaa haddaad xoolo doonaysid xoolaan ku siin haddaa haddii kalena aabbahaybaa dee nin madax ahaaye sidaa igu dhaaf nebigu lamuu hadlin maalintii labaad lamuu hadlin iyaduna sidii bay ku celcelinaysa ilaa markii dambe uu nebigu iska sii daayay aanu xoolana ka qaadanin wax dhib ahna aanu u geysanin waa iska sii daayay dabadeedna way noqotay gabadhii deegaankii markay ku noqotay ee walaalkeed la kulantay cadiy ibni xaatim markaase waxay tidhi waryaaha way canaanatay marka hore maxaad ehelkaaga iyo walaasha aad uga baxsatay ugu dambeyn markii ugu dambeysay waxay ku tidhi ninka kan moxamed la dhaho waa nin hadaa hadduu nebi yahayna waa nasiib daraa ku helaysa oo nebi baa diiday hadduu boqor yahayna boqorkii ugu weynaa adduunyada weeye subxaana allah markaa waxay kula talisay gabadh caqli badan bay haydoo inuu cadiy ibnu xaatim uu yimaado magaalada madiina cadiy ibnu xaatimna wuu yimi magaaladii madiina subxaana allah markuu yimi baa waxaa la yidhi yaa rasuul allah cadiyi baa yimi nebigu sala allahu calayhi wasalam ayuu usoo galay dabadeedna qiso dheer baa dhex martay ugu dambeyn cadiy ibni xaatim ayaa wuxuu yidhi anigu diin baan leeyahay diin kalaan haysta nebigu wuxuu yihi diintaad haysatid maan ahayn diintii rakuusiyada oo ahayd diin subxaan allah diin nasraaniyadana maaha yahuuddana ma waa diin u dhaxaysa oo rukuusiya la dhaho markaas weliba wuxuu yihi diintaadu mirbaaca miyaanad ka cunin subxaan allah yacnii arrimo diintiisa isaga ku saabsiisan cadi ibni xaatim oo qalbigiisa ku jirtay ayuu uga sheekay markaasuu yihi weliba islaamnimada inaad islaamtid waxaa kuu diideysa inaad tidhaahdid islaamku maanta ma xoogeysnayo muslimiintu markaasuu nebigu u ballan qaaday inay muslimiintu furan doonaan dhulka faris ee beytka cas iyo guriga cas ee la idhaahdo the red house ee ku yaalay meeshii la odhan jiray madaa-ina ciraaq ee farisiyiintu haysteen inay gacanta muslimiinta soo geli doonto in dhulka sham oo dhan muslimiintu ay furan doonaan in ammaanka dowladda muslimiintu ay gaadhin doonto heer ay gabadhu ay ka timaado yaman gabadh addoommada ama gabadh kale intay awrkeeda soo kaxaysato ay halkaa ka timaado oo ay xajto iyada oo aan u baahnayn cid ilaalisaba subxaan allah sidoo kale wuxuu sheegay nebigu ku yihi waxaa laga yaabaa inaad islaamnimo inaad islaamtid inay kuu didayso lacag la-aanta iyo faqriga wuxuu yihi xil waxay gaadhi doontaa maalin ay muslimiintu heer qaninimo iyo maalqabanimo ay ka gaadhaan aada arki doontid dabadeedna catiy ibni xaatim markii uu wixii qalbigiisa ku jiray oo dhan nebiga uga waramay ayuu soo islaamay nebiga geeridiisii kadibna wuxuu isagu ka mid ahaa waa kii markii dambe xadiidka isagu ka sheekeynaya cadiy ibni xaatim wuxuu yihi anigu waxaan ka mid ahaa kuwii furtayba faris madaa-in furtay gurigii casay nebigu tilmaamiyey kuwii furtay baan ka mid ah marag iyo markhaatina waan ka ahaa gabadhii keligeed soconaysay ee soo xajaysay beytka ilaahay intay timaado iyadoon cidi ilaalinaynin imanaysa wuxuu yihi mid baa ii hadhsan noloshayda oo ah inay muslimiintu xoole helaan taana allan ku dhaartay buu yidhi xabiibkaygii maxamed ahaa siduu sheegay baa dhab noqonayso muslimiintu maalin maalmaha ka mid ah ayay xoolo heli doonaan oo ay noqon doonaan dad aada u maalqabeena arrintaasna waxay dhacday sida la sheego markii uu khilaafadii la wareegay ninkii taabicigii wanaagsanaa la odhan jiray cumar ibn cabdilcasiis halkaa markaa waxaa ku islaamay ninka aadka u qaaliga ah ee cadiy ibni xaatim ato-iy waxaa xigay markaa markii ay dhammaatay ghazawad ghazawaadkii lagu furtay fatxu maka iyo ghaswadii kaliya duulaankii kale ee iyagana lagu furtay ay kusoo islaameen qabaayilkii hawaasin iyo thaqiif ee taa-if dagaaladii ka dhacay waxaa xigtay duulaan kale oo duulaankii ugu dambeeyey muslimiintu ay qaadaanba waa duulaankii la odhan jiray ghaswat tabuk tabuukna waxa weeye muslimiintu waxa ay la galeen dagaalka kan nimankii romaanka oo saan hore uga soo sheegnay ghaswatu mu'ta dagaalkii mu'ta ka dhacay ee muslimiintu ay isku arkeen nimankii romaanka ee laba boqol oo kun uu qaysarkii soo kaxaystay muslimiintuna gebigoodba ay saddex kun ahaayeen ee dagaalka uu ku shahiiday saddexdii saxaabiya waaweynaa zayd ibn xaritha jacfar ibn cabdilmual jacfar ibn abi talib ibn cabdilmutalib iyo cabdillahi ibnu rawaxa kadibna uu hogaanka la wareegay khaalid ibnu waliid dabadeedna uu muslimiinta soo badbaadiyey oo dib usoo noqdeen muslimiintuna sumcad wanaagsan ay heleen arrintiibaa waxay ka xanaajisay ninkii qaysar la odhan jiray ee romaanka haystay dabadeedna wuxuu isku dayay inuu dhaqdhaqaaqu sameeyo uu doonayo inuu muslimiinta kula dagaalamo marka ciidamo badan oo romaan ah buu diyaariyey iyo carabtii kale ka agdhoweyd ee reer alaaqasan la odhan jiray dad badan oo kale deetana wararka imanaya ka imanaya dhulka sham ayaa waxay dhihi jireen ninkii qaysar hadduu idin hayaa muslimiinta aada bay u cabsadeen oo cabsi badan bay qabeen ninkii romaanku inuu kusoo duulo magaalada madiina markii markaa munaafiqiintii joogtay magaalada madiina ayagu laftigooduna dhib kale ayay ku haysay muslimiinta oo markii ay arkeen horta inay muslimiintii ay dhammaan macaarigtii iyo duulaanadii ay galoo dhan badankooda ay ku wada guulaysteen ayaa waxay aasaaseen oo ay sameeyeen masjid la baxay masjidu daraar oo masjidkii ilaahay uu ku tilmaamayo qur-aankiisa inooga waramay masjidkanna waxay ugu talagaleen munaafiqiintii deganeed magaalada madiina inay muslimiinta ku kala kaxeeyaan sidoo kalena waxay doonayeen inay waxyaalaha ay doonayaan ee khiyaanada ah iyo sirahooda inay masaajidka kan ay ku maleegaan deetana nebiga ilaahay baa usoo bandhigana waxay dhahan rasuulka ilaahay oo kale masaajidka noogu tuko nebiguna wuxuu ku yidhi baluu yaro kaadiya adigu markii dambe dagaalkan ghaswatu tabuuk ka gadaal nebigu wuu dumiyeyba masjidu daraarkii masjidkii ay munaafiqiintu doonaysay in ay ku burburiso muslimiinta dhexdooda inay tafaraaruq ugu samayso masaajidkiiba uu burburiya rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka cabsidaa ka imanaysay faraha badan le ka imanaysay dhulka sham ee sheegaysa in qaysar uu imanayo dhul magaalada madiina ayaa waxaa ku kaliftay nebiga ilaahay sala allahu calayhi wasalam inuu ciidan uu aada u tiro badan oo gaadhaya afartan kun oo ciidan inuu subxaan allah inuu diyaariyo si uu nimankaa uga hortago sidoo kale sanadka dagaalkaasi uu dhici doono waa ghaswatu tabuuke waxay ahayd sanad aada u adag oo ay dhulku qallalan yahay oo dadkuna aanay wax badan haysanin nebiguna wuxuu go-aansaday inaanu cadowga magaalada madiine ku sugin ee uu u dhaqaaqo xuduudka romaanka iyo romanisku meesha degaan ee dhulka sham inuu halkaa tago oo safarka aadka u dheer intuu tago uu halkaa ciidankaa kale romaanka uu ku kulmaan marka nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu u bandhigay muslimiintii inay ciidanka kan ay tajhiis ku sameeyaan oo ay diyaariyaan wixii ay cunayeen u diyaariyaan sanadkuna waa sanad abaareed ayaan soo sheegay marka muslimiintii waxay ku tartameen sadaqadii in lala baxo iyo in ciidankii la diyaariyo marka dhammaantood muslimiintu nin walba wixii hayay ayuu keen marka laga reebo munaafiqiintii oo la bakayla wixii ay hayeen muslimiin badan iyo dad badan oo diinta markaa soo galeen dagaal ciidankana way ka qeyb galeen munaafiqiintii iyagu laftigoodiina wixii lagu yaqaanay ayay sameeyeenoo dagaalkan kamaysan qeybgelin waxaa kaloo aan ka qeybgelin dagaalka kan saddex saxaabi oo saxaabadii waan wanaagsanaa ka mid ah oo warkooda aan ka sheekeyn doono hadhow tule insha allah muslimiintii markaa xoolo badan bay bixiyeen oo maalintaa waxa ugu xoolo bixis badnaa saxaabigii caanka ahaa ee qaaliga ahaa dannuureyn cuthmaan ibnu cafaan radi allahu canhu wuxuu bixiyey maalinta tan afar boqol oo awr ayuu keenay oo dhigahoodii u dhammaystiran yihiin oo alaabtii ay saaran tahay ayuu nebiga ilaahay u keenay sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo u keenay boqol waqiyadood oo lacag ah intaasoo dinaarna waa keenay waxa marka la isu geeyo waxyaalihii uu keenay oo ku sadaqaystay cuthmaan ibnu cafaan radi allahu canhu dannureyn waxay gaadhaysaa sagaal boqol oo awr ayuu maalintaa keenay iyo boqol faras lacagtuna ay dheertay subxaan allah marka xoolaha intaa la eg waayo wuxuu ahaa nin maalqabeena cuthmaan binu cafaan xoolihiisii oo dhanna wuxuu u huray rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam nebiguna waa kii lahaa weedhiisii caanka ahayd ee uu ku ammaanayay saxaabigiisii cuthmaan binu cafaan ee uu lahaa maa dara cuthmaanu maa camila bacda alyowm waxba ma dhibayso buu yidhi cuthmaan binu cafaan camalka iyo falkan uu sameeyey maanta ka gadaal wax dhibaya arki maayo ama waxba kama dhimayso wax dhibayaa ma jirto cuthmaan bnu cafaan radia allahu canh sidoo kale saxaabo badan oo wixii kuwii xoolaha lahaa waxay bixiyeen intii awoodayeen cabduraxmaan ibnu cawf radia allahu canhu axad cashara almubashiriina biljanna mid ka mida weeye tobankii saxaabiye nebigu ugu bashaareeyey jannada isaguna laba boqoloo wiqiyadood oo fido ah buu keenay abubakar radia allahu canhum ninkii ugu qaalaysanaa muslimiintaba bal ee ugu fadli ugu fadliga badnaa ummadda nebi maxamed oo dhan isna xoolihiisii dhammaantood waa keenay maalinta tan cumar ibn alkhadaab ayaa maalinta dan doonaya inuu la tartamo abaabakar radiallahu canhu oo uu kula tartamo xagga sadaqada iyo wanaagga markaasu wuxuu isugu sheekeeyey naftiisa inuu keeno maanta inuu abubakar ka badiyo wuxuuna cumar ibn alkhadaab u keenay xoole wuxuu lahaa kala badhow badh ayuu keenay subxaan allah dabadeedna abubakar baa yimi isna wuxuu keenay wax allaaliya wuxuu xoolo lahaa subxaan allah markaasuu cumar yidhi maanta wax laga bilaabo ababakar wanaagga kulama tartami doono rasuulkuna waa kii weydiinaya ku lahaa ababakarow ehelkii aad uga timi markaan markaad xoolihii oo dhani waxaad hanti lahayd oo dhan aad keentay yaad uga timi ababakarna waxaa la ilaahay yaa rasuulkiisaan ogeyn sidoo kale xoolo badan waxaa keenay saxaabadii cabaas ibn cabdilmualib talxa ibn cubaydillah sacd ibn cibaada maxamed ibn abi maxamed ibn maslama caasim ibn cadiy ayaa xoolo badan iyaguna keenay dadkii muslimiinta ahaa ee kale aan xoolo haysanin iyaguna waxbay keeneen kuwii aan waxba karaynina allah waa ammaanay oo marka dambe suuratu tawba ay soo degi doonto yuu rabbi subxaanahu watacala u ammaanay munaafiqiinta iyo waxba may bixin way la bakhaeyeen xoolahoodii muslimiintii way dhaqaaqeen oo dhanka tabuuk ayay u dhaqaaqeen sanadkii sagaalada hijirada ciidanka kooban soddon kun oon ciidan ama soddon kun oo askari ka kooban ayuu nebigu u hogaaminayay markaas saanadu way ku yartay iyo waxay saad haystaan aada bay hortay ciidanku aada u tiro badan sanadku aada u qadhaadh oo ay adag tahay marka tiro badnaantooda waxaad ka garan kartaa in sideed iyo toban nin ay u kala degayeen hal abuur oo ay u kala bedbedelmayeen safarkuna aada buu dheeraa markaa waxay gaadhay xataa awrkii ay wateen inay gowracaan oo ay saad ahaan u qaataan waxay ku gaadhay heer ay cunaan dhirta caleemaheeda ay cunaan sidaa darteed baa jeyshkan iyo ciidankan waxaa loo bixiyay jeyshulcusra jidkii uu sii socday nebigu sala allahu alay wasalam isagoo kusii jeeda tabuuk ayaa wuxuu soo wuxuu sii maray qowm thamuud meeshii ay degenaan jireen ilaahay ku halligay qoomkaas asxaabuulxijri markaasuu rasuulkullahi sala allahu calayhi wasalam waa tallaabo dheereeyo ka yaaca meesha tan yaanay idinku dhicin wixii ayaga ku dhacay wuxuuna faray inaanay togaga iyo waadiyada ku yaalla aanay biyana ka cabin waxna ka cunin waxa isu soo taraaya mar walba dhibaatada ay muslimiintu ay kala kulmayeen safarkaas gaar ahaan aada bay u haraadeen markaasuu rasuulku sala allah alay wasalam markii cabasho badan u maqlay buu rabbigeen baryay markaasuu yihi yaa rabbi ilaahay noo soo shub roob roob baa soo dayay markaa aada u fiican oo aan dhiiri badanna ku keenin ciidankiina ay ka wada cabeen oo ay ka dhargeen marka biyihiina way qaateen wayna sii socdeen intii jidka lagu sii jiray ayuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam mucjisooyinkiisa ka mid ahayde caawa waxaa dhaci doonta buu yidhi dabayl aada u daran buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam ee madaxiina ha qaadin ee nin walaba meeshaad joogtid madax dhulka dhigo madaxaagana ha qaadin awrtiinana xidhxidha oo adkeeya xadhigooda adkeey dabcanna sidii nebigu uu sheegay sala allahu calayhi wasalam ayay u dhacday habeenkii oo dabayl aada u daran baa dhacday deetan nin ka mid ah ciidankii ayaa madaxiisa istaagay oo madaxiisa sare u qaaday dabeeshiibaa qaadoo buurta tay ayay ku tuurtay laa xawla walaa quwata illa billah ciidankii muslimiintu way soo gurguurteen oo halkiibay yimaadeen tabuuk bay yimaadeen halkaasanay mucaaskar ka samaysteen oo ciidankii halkaas ayay degeen oo saldhig u noqotay marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam ciidankii buu khudbadeeyey oo uu ku booriyey jihaadka una bushaareeyey una digay ilama iyo macnawiyaadkoodii uu sare u kacay muslimiinta halkiibay joogeen muslimiintii ayagoo sogaya nimankii gaalada roomaanka si ay dagaal u dhex maro laakiin roomaankii markii ay maqleen imaanshaha nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa qalbigoodii rucbi iyo ruhbi baa lagu ri yacni argagax iyo cabsi ayaa gashay kumanay dhowaanin inay hore usoo maraanba markaa way kala yaaceen ciidamadoodii way kala yaaceen oo dhulkii bay kala galeen xuduudoodii muslimiintii halkii bay joogeen muddo way sugayeen way iman waayeen dabadeedna waxaas aada iyo aada cirka isku shareertay sumcaddii muslimiinta oo muslimiintii ina ay xataa dowladdii markaa dunida ugu wada roomaanku ay u babacdhigi kari waayeen iska celin kari waayeen dabeetana nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu doonay carabtii reer alaqaasaan ee dagaalkii mu'tana soo siisay soo gacanta siisay nimanka roomaanka iminkana ka mid ahaa ciidamadii uruursanayay ninkii qaysarka ahaa inuu kuwa kan edbiyo deetana nebigu sala alla alay wasalam markuu ayla joogay agmara ayaa ninkii ayla haystay ayla waa meel falastiin ka mida ayuu ayaa ninkiibaa yimi oo la odhan jiray yaxya ibnu ruwaya deetana wuxuu doonay nebiga inuu la heshiyo waana la heshiiyey oo musaalaxa ayuu la galay wuxuuna qaatay inuu bixiyo jizyada marka jizya laga qaaday kaana nebigu wuxuu diray khaalid ibn lwaliid ayuu u diray ninka la idhahdo ukaydir oo joogay dowmat aljandal halkaa nin joogay ayuu u diray nebigu sala allahu calayhi wasalam afar boqol iyo labaatan farda fuulana waa raaci wuxuuna yidhi ninkan waxaad ka helaysaan isaga oo ugaadhsanaya lo-da ee markaad lo aragtid ninka halkaasaad ka helaysaan soo qabta subxaan allah khaalid waa baxay meeshii buu yimi lo-dii buu arkay lo-dii markuu arkay wuxuu arkay ninkiio lo-dii ugaadhsanaya waa soo qabtay nebiguu keenay markaa nebigii markuu la keenay buu ninkii dhiiggiisii iska daayo nebigu muusan dilin laakiin heshiis buu kula galay inuu bixiyo laba kun oo awr iyo hub aada u fara badan inuu jisyadaa bixiyo ayuu heshiiska noocaas ayuu ninkiina nebiga la galay sala allahu calayhi wasalam markaa muslimiintu waxay aada u waasiciyoona weyneeyeen xuduudii islaamka iyo muslimiinta ilaa ay xuduudii muslimiintu ay gaadhay xuduudii roomaanka oo dhammaan jasiiradda carbeed oo dhan ilaa dhulka shaam afaafkeeda horoo dhan ay muslimiintu si toos ah uga talinayeen ciidamadooda nebigu rasuulka ilaahi sala allahu calay wasalam wuxuu kusoo noqday magaaladii madiina bishii ramadaan wuxuuna ka baxay bishii rajab marka konton casho ayay qaadatay safarkaasi socod iyo soo socod iyo intii uu joogay halkaa konton casho ayay ku qaadatay intuu intuu ku maqnaa halka markuu soo socday markaa uu kusoo socday magaalada madiina ayaa koox munaafiqiin muslimiinta ku dhex jirtay ayaa waxay ku fakereen inay nebiga shirqoolaan oy dilaan dabadeedna ilaahay waa u suurto gelin waaye oo waa kani alla leh wahamuu bimaa lam yanaaluu waxay hamiyeen waxaanay gaadhaynin nebiga ilaahay sala allahu calayhi wasalam ilaahay baa u ballan qaaday inaanu gacan bini aadan ku baxaynin wallaahu yacsimuka min annaas ilaahay baa kaa dhowrayo kaa ilaalinaya dadka marka nebiga ilaahay sala allahu calayhi wasalam gacan bini aadan kuma baxayninba allana waa kan leh waxaanay gaadhin bay hamiyeen munaafiqiintii way isku dayeen inay dilaan dabadeedna way fashilmeen nebiguna sala allahu calayhi wasalam magacyadii munaafiqiinta oo dhowr iyo toban ahaa wuxuu u sheegay saaxibu siri rasuulillah ninkii sirta rasuulka ahaan jiray waa xudayfa ibnulyamaama radia allahu canhu magaaladii madiine markii nebigu yimi dadkiibaa yimi markaa ka ka hadhay dagaalkii tabuuk ciddii ka hadhay munaafiqiintii ayaa yimi iyagoo oo cudur daaranayo wada been sheegaya dhowr iyo siddeetan nin baa yimi rasuulka ilaahay aniga halkan waan xanuunsanayay midba beenuu sheegay rasuulku wuu ka aqbalay mid walba cudurdaarku sheegtaba wuxuuna ilaahay u wakiishay sirtooda iyo waxay qarsanayaan ilaahay buu kusii daayay markaa saddex nin oo muslimiintii ka mid ah ayaa yimi oo ka hadhay dagaalkii tabuuk saddexda nin waxay kala ahayn kacab ibnu maalik radia allahu canh maraara ibnu rabiica radia allahu canh hilaal ibnu umaya radia allahu canh saddexdaa nin ayaa yimi dagaalkiina kamay qaybgelin nebigu weydiiyey war maxaad dagaalka uga qeybgeli weyda waxay dhaheen yaa rasuul allah wallaahi wax cudurdaar ah oo aanu haysano ma jirto subxaan allah rasuulku waa kii lahaa nin ninkaas kacab la dhahaa ninkaasi run buu idin sheeg subxaan dabcan intii kale oo dhan ee cudurdaarada sheeganaya o dhan munaafiqiin bay ahaayeenoo been bay sheegan cudurdaaro aan jirin bay sheeganayeen nebiguna waa iska sii daynaya laakiin nimankaasi saddexdaasi run bay idin sheegeen buu yidhi laakiin waxaa lagu xukumay xukun aada u adag oo ah lagu ganaaxay inaan qofi la hadlinba qof lama hadlayo saddexda nin markaa muddo afartan casho ah ayaa lagu hayay go-doonka iyo xisaarkaa ah inay cidi la hadashaba way u yimaadaan saxaabada nebiga way salaamaan lagama qaado salaantooda suuqa yimaadaan waxbay iibsadaan cidi lama hadasho marka xukunka noocaasi ahee aan lala hadlaynin ayaa lagu soo rogay afartan casho markii arrintaa ku jirta ee haddana lagu sii adkeeyo oo la yidhi dumarkiinana waa inaad ka tagtaan oo dumarkiina inaad ka tagtaan waxay dhaheen miyaanu furnaa rasuulka ilaahay may baa la yidhi laakiin uma dhowaanaysan dumarkiina way iskaga tageen oo guryuhii reerahooda ayay qabteen konton habeen markay kasoo wareegtay ganaaxa aadka u adag ee adag tahay in la adkaysto ayuu rabbi subxaanahu watacaala soo dejiyey towbadoodii inuu towbadoodii aqbalay alle wuxuu cala halaatha aladiina khulifuu xataa daaqat calayhim alardu bima raxubat wadaaqat calayhim anfusuhum wadanuu an la malja'a min allahi ilaa ilayh uma taaba calayhim liyatuubuu aayaadkaasuu soo dejiyay fii suurati towba uu leeyahay saddexdii ka hadhay qaswatu tabuuk mark kadib markii ay ku adkaatay dhulkii uu ku adkaaday diiqada ay dareemeen oo naftoodii xitaa ay diiqada ay daroon dareentay oo ay u maleeyeen ay yaqiinsadeen meel ay u baxaan inaanay jirin ilaahay mooyaane markaasuu ilaahay ka towbad aqbalay si ay u toobad keenaan subxaana allah marka towbadii aayaadkii ay soo degtay muslimiintii nebigu waa farxay sala allahu calayhi wasalam muslimiintiina way farxeen warkii markaa waxaa la gaadhsiiyey saddexdii nin waana loo bushaareeyey waxaa layidhi ilaahay waa idinka towbada aqbalay dagaalkaasi wuxuu ahaa dagaalkii ugu dambeeyey ee uu nebigu sala allahu calayhi wasalam intii uu noolaa uu galay wuxuuna keenay dagaalkaasi sumcad aada u weyn oo muslimiintii waxay usoo wuxuu usoo hooyey sumcadda intaa lagan ka sheekeynayno inay dowladdii ugu weyneyd adduunka markaa roomaanku ay ka cabsatayba sidoo kalena waxa uu dagaalkaasi uu kashifay munaafiqiintii joogay magaalada madiina waxaana soo degtay suuratu tawba oo kashifaysay loo yaqaano xitaa suurat lkaashifa suuraddii wax kashifaysay oo munaafiqiintii qaabkii ay u fakeraysay oo dhan kashiftay subxaan allah sanadkii sagaalaad bishii dilxij sanad markii xilligii xajka la gaadhay dee dilxij ayaa nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ugu talagalay ama uu u idamay inuu xajka soo gudbiyo oo uu hogaamiyo xajka abubakr radi allahu can marka abubakr buu nebigu uu diray sala allahu alayh wasalam oo xajka inuu manaasik alxaj uu ka mas-uulu noqdo sidoo kalena nebigu wuxuu ka daba diray caliy bni abi aalib oo wuxuu maalintii yowmunaxriga ahay yani maalintii ciidda ayuu caliy bni abi aalib isaguna fariintii uu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu soo gaadhsiiyey ayuu gaadhsiiyey dadkii kale oo ahayd u qorneyd sidatan ciddii cahdi la gashay nebiga sala allahu calay wasalam cahdigoodii waa loo fulinayay ciddii kale afar bilood bay haysataa afartaa bilood wixii ka dambeysay wax cahdiyo ay muslimiinta agtooda ku leeyihiin ma jirto laakiin kuwii kale ee cahdigii axdiga kula jiray rasuulka sala allahu calay wasalam muddada ay kula jiraan waa muddadii ay u cayimnayd ama xilligii ay nebiga kula galeen intaasay ayuu gaadhsiiyey marka taasoo macnaheedu ay tahay gaaladii mushrikiintii quraysheed iyo kuwii kale acraabtii aan islaamin fariin cadow la gaadhsiinayeynat maantale wixii laga bilaabo cahdigiinii iyo axdigiinii afar bilood wixii ka dambeeya waa laydin dilayaa ma jizyad bixinaysaa idinkoo yaryar ama waad soo islaamaysaan subxaana allah sidoo kale abubakar radi allahu canhu waxa uu nebigu soo faray in sanadkaa wax mushrik ah gaal dambe inaanu magaalada maka ku xajin beytka xaramka gaal dambe inaanu ku xajin oo muslimiintu ay ku xajtaan ku xajaan oo keliya waayo waagii hore saan soo sheegnay dee gaaladu way xaji jirtay xaj iska baatil ah ayay xaji jirtay iminka waa la mamnuucay wixii laga bilaabo sidoo kale beytka gaaladu waa kuwii ku dawaafi jiray gaar ahaan gaaladii reer quraysheed iyo acraabta kala yimaada iyagoo qaawan bay dawaafi jireen sababtana waxaa ku kaliftay nimanku waxay ka dhigteen nimankii quraysheed xarun dhaqaale ayay u ahayd sidoo kale magaalada maka marka waxay dadkii ku qasbi jireen inay qasab ku iibsadaan maryaha jooga yaalla magaalada madiina marka qofku markaanu helin maryo uu iibsado ama lacagaanu haysanin intuu maryaha dhigto ayuu qaawanaan ayuu ku dawaafi jiray subxaana allah waa kuwii odhan jiray dumarku iyagoo qaawan intay dawaafaan halyowma yabduu bacduhu aw kullahu maanta badhkii baa muuqanaya ama badhka ama isagoo dhan baa wada muuqanaya cidna uma xalaaleynaya ayay odhan jirtay markaa subxaan allah markaa nebigu sala allah alay slam waa diiday curyaan yacnii qof qaawan kuma uma kuma dawaafayo gaal dambe kuma soo xajayo nimankii cahdiga kula jiray muddadoodii baa loo joojinayaa intii kalena cahdi dambe kula iyo ahdi dambe kulama laha rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaa waxaa istaagtay xajka kadib waxaa istaagay oo baaba-ay diintii wathaniyada diintii gaaleed ayaa jasiiradda carbeed oo dhan inteedii badnayd ka baaba-day oo ka tagtay dacwaddii markii ay guuleysatay dadkii waxay bilaabeen markaa inay diintii ilaahay usoo galaan iyagoo kooxa kooxo ah ayay usoo geli jireen markaa wafdiyo badan baa yimi magaaladii madiina labadii sannadood ee ugu dambeeyay nebiga noloshiisa gaar ahaan sanadkii sagaalaad iyo sanadkii tobnaad labadaas sannadoodba nebigu magaalada madiine wuxuu ku qaabilayay intaasoo boqol oo wafdi oo ka imanaya qabaa-iladii carbeed iyo dadka kale ee doonaya inay islaamaan marka wafdiyo fara badan baa timi ilaa lagu qiyaaso toddobaatan wafdiin ka badan baa yimi magaalada madiina iyagoo doonaya inay islaamaan haddaynu tusaalayaal kasoo qaadano wafdigii cabdil reer cabdilqays oo kale sanadkii shanaad ee hijiriyada ayay mar yimaadeen markii dambena sanadka labadan sannadood kii tobnaad ama kii sagaalaad mid kamid a ayay yimaadeen iyagoo ka kooban afartan nin oo islaamay wafdigii reer dows baa kamid ahaa oo ninkii la odhan jiray saxaabigii dufayl ibni camru dawsiy waa kii islaamay deetana qoomkiisii ku noqday si uu islaamnimada ugu yeedho laakiin uu ka quustay way diideen qoomkiisii rasuulka ilaahay buu dib ugu soo noqday wuxu uhi yaa rasuul allah nimankii reer dows way i diideen ee habaar markaasuu nebigu gacmaha sare u taago wuxuu uhi yaa allaahuma ahdi dowsan buu yihi yaa rasuulku ilaahay oo soo hanuunin reer dows deetana ducadii unbaa ilaahay ka aqbalay nebigiisiiyo qoomkiisiina way soo islaameen oo waxay ka mid ahaayeen wafdiyadii imanayay magaalada madiina ee islaamayay wafdiyo badan baa yimi oo ay ka mid ahaan wafdigii wafdu cadar ah reer hamadaan ay yimaadeen marka wafdiyo aada u tiro badan ayaa yimi oo sidau allah subxaanahu watacaala uu ku tilmaamayo fi suurati nasri ida jaa nasru llahi walfatx wara-ayta annaasa yadkhuluuna fi diin illahi afwaaja dadkii waxay usoo galeen diintii ilaahay afwaaj iyagoo kooxa kooxah ah oo aada u fara badan ayay dadku diinta usoo gelayeen insha allahu tacaala maalinta dambe waxaynu ka warami doonaa xaj xajat alwadaac xajkii la baxay ama xajkii sagootinta iyo insha allahu tacaala maalmihii ugu dambeeyey ee nabigeena maxamed sala allahu calayhi wasalam wallahu aclam wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat allahi wabarakaatu